alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى allahu clى nabiyina muxamadi wclى alihi wasaxbih waslama tasliima kaiira waxaynu joognay kitaabkii qiimaha badnaaye alcaqiidaة اlwasatiya akhirkiisii walijmac aladi yandabitu wma kana calayhi اsalafu الصaalix id bacdahum kahura alikhtilaaf wاntashara fi lumma waxaa inoogu dambeeyey hadalkaa sheekhu uu ku tilmaamayo ijmaaca xadaysmi kara ee si dhaba loo ogaan karaa waa maa kaana calayhi salafu saalix salafkana sida daahirkaa hadda wuxuu uga jeedaa saxaabadii rasuulka oo isqilaax ahaana salafu saalix waxaa la yidhaahdaa saddexdii qarnigii hore laakiin hadda waxaad mooddaa wallahu aclam inuu sheekhu uga jeedo saxaabadii rasuulka id bacdahum dabadood kahura waxa bataa alikhtilaafu iskhilaafka wantashara fi lummati ummadana wuu ku faafay marka wakhtigii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ijmaaca waa la ogaan karayay waayo dad markaa waxa weeye kooban bay ahaayeen badidoodu meelo isku dhow bay joogeen inta meelo kala jooga ama ka durugsanna waa la yaqaanay kolkaa waa la ogaan karayay masalada ay ku ijmaaceen laakiin dabadood dadkiibaa faafay oo kala baahay oo fuqahadiibaa maaragtay kala durugtay khilaafaad badanina way yimaadeen buu tilmaamaya kolka arrintaasina waa sida qaalibka ahun macnaha hadalka sheekhu markaa waxa uu tilmaamayaa uun sida qaalibka ah dabadood ijmaac in la ogaadaa waa mid iska adag weeye oo mutacadira haddiise dabadood saxaabada dabadood haddii ijmaac la ogaado saxiix ah waa lagu camal falaya ijmaacuna sidiisaba yactamidu calaa daliilin min alkitaabi wasunna ijmaacaadka saxiixa ah oo dhammi dhammaantood adila ayay cuskadaan ama aayaad qur'aaniya ama axaadiis nabowi ah ayay cuskadaan wuxuu sheekh islaam ku yidhi meel kale markuu ka hadlaayo ijmaaca wa huwa muttafaqu calayhi bayna caamati lmuslimiina min alfuqahaa'i wasuufiyati wa ahli alxadiidi walkalaam wagayrihim fi ljumla waankarahu bacdu ahli lbidaci min almuctasilati washiica laakina almacluuma minhu huwa maa kaana calayhi asaxaaba markuu ijmaacii ka soo hadlay ee cidda sugtay iyo cidda inkirtay oo ahlulbidaca uu sheegay ayaa wuxuu idhi ha yeeshee ijmaaca la yaqaanaa waa kii saxaabadu ku sugnaayeen ay ku ijmaaceen wa amaa bacda dalika faqad wa amaa maa bacda dalika fatacadara alcilmu bihi gaaliba wixii ka dambeeyey saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ogaantii cilmiga ogaantii la ogaanaya ijmaacu waa mid maaragta aan suurogal ahayn oo tacadurtay haaliban sida qaalibka ah waa mid maaragtay tacadurtay marka hadalka sheekha macnihiisu maaha inaanu ijmaacba saxaabada dabadood dhici karin maaha sidaa macnihiisu maaha waaya qaala shaykhu lislaam raxmat ullaahi calayhi faslun uma dabadeetana hum ahlu sunnuhu maca haadihi lusuuli usuushan iyadoo lala qabo usuushani waa usuushii uu xagga hore inoogu soo tilmaamay oo ay ugu dambeysay ahlu sunnuhu inay aathaarta rasuulka raacayaan kitaabkiiyo sunnada hormarinayaan ijmaaca ku saddexaynayaan sunnada iyo ijtimaaca ku dhegsanaanayaan uma hum maca haadihi lusuuli usuushan iyadoo lala qabo ya'muruuna waxay farayaan haddana bilmacruufi wanaagay dadka faraya wayanhowna waxay ka reebayaan cani ilmunkari munkarka calaamaad sidii bay u farayaan una reebayaan munkarka tuujibuhu ay waajibinaysaa shariicatu shareecadu ay waajibinayso sida iyagu doonaan ma aha sida la qurux badatana ma aha sida sharcigu waajibinayo wuxuu halkan markaa ka gudagalayaa usuul muhiim oo ahlu sunnuhu ay qabaan iyo akhlaaqiyaadka looga baahan yahay qofka sunniga ah sideedabana madhabka ahlu sunnaha ama dariiqoodu waa diintii islaamka oo dhan shay gaar ahoo keligii ay u haystaan ma jiro waxay ku dadaalayaan oo qofka sunnigii uu ku dadaalayaa diintii inuu ku wada camal falo waxaa markaa kowka alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar macruufka waxaa looga jeedaa maa curifa xusnuhu bisharc waa waxa wanaagnimadiisa sharciga lagu gartay sharcigu inoo sheegay inuu wanaagsan yahi baa macruuf laydhaah marka macruufka noocaasa way farayaan dadko way u sheegayaan gaar ahaan markay arkaan iyadoo laga tegay munkarkuna waa maa curifa qubxuhu fi sharci waa waxa foolxumadiisa iyo liidashadiisa sharciga lagu gartay ee sharcigu sheegay waxaasi waxun inuu yahay ee sharcigu inoo diiday kaana ahlu sunnuhu waxa weeye dadka way u diidayaan cidda ugu horeysay macruufka farayaanna waa naftooda cidda ugu horeysay ay u diidayaan munkarkana waa naftooda ilaahay baa markuu mu'miniinta sifaynaya yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar waxaa kaloo rabbi yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar waxaa rabbi yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari waulaa'ika hum lmuflixuun rasuulkeennuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih wain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waaya marka calaa kulli xaal had iyo jeer alamru bilmacruuf annahyu cani ilmunkar intay iimaanka qofku leegyahay buu ku xidhnaanaya mar kastoo qofka iimaankiisu uu qawi yahay oo uu sarreeyo kuqumista uu ku qumaayo muhimadda ama uu ka soo baxayaana way sarraynaysa mar kastoo iimaankiisu uu qofka daciifu hoosu dhacana alamru bilmacruuf annahyu cani ilmunkarka agtiisa hee wuu ku hooseynaya sheekhu wuxuu yihi calaa maa tuujibuhu shariica sida shariicadu ay waajibinaysay ula imanayaan waajibka caynkaas oo wuxuu ka wadaa alamru bilmacruuf annahyu cani ilmunkar dariiqadii sharciga ayay u raacayaan oo waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah qofku markuu ku qumaayo muhiimaddan kow inuu cilmi horta u leeyahay waxan inuu macruuf yahay iyo kan kale uu inkiraya inuu munkar yahay kow waa inuu cilmi u leeyahay laba marka uu dadka khayrka faraayo xumaantana u diidayana rifqi iyo tudhaale iyo si dhibirsan waa inuu waxa weeyaan u guto oo uu dadkii ugu bandhigo oo markaa cunfiga iyo adadayga uu ka ilaaliyo saddex marka uu khayrkii u sheega ama xumaantii u diidana waa inuu sabro oo wixii radu ficli ee dadka ka yimaada iyo wixii maaragta ay ula yimaadaan iyo waxay ku idhaahdaan qowl iyo ficilba wixii dhib iyo adiye kaga yimaada waa inuu ku sabro weeye sidaasoo kale dulqaad baa looga baahan yahay inkaarulmunkarna maraatib bay leedahay oo xadiidka abi saciid alkhudri ee saxiixa muslimka ku yaalaaba sheegaya maraatibta waaya waxaana jira kolka munkarka la inkiraayo haddii munkarkaasi uu meesha ka baxaayo munkar kalena aanu soo weydaaranhayn waa in markaa la inkiro haddii waxa weeyaan munkarkaa kolka la inkiro mid ka weyni uu soo weydaaranaya ka waran lama inkiraayo oo waa la yska daynaya waayo waxay noqonaysaa munkarkiioo mid ka sii weyn lagu heh zuuliyey bay noqonaysaa qaacidaduna waxay tahay sharciga he laysku waafaqsan yahay laa yuzaalu lmunkaru bimaa huwa ankaru minhu munkarka wax ka sii munkarsan laguma zuuliyo marka mar haddii munkarkan marka laysidhaahdo dooriya ama la dooriyo mid ka weyn uu ka dhalanaayo dee kii horea layska daynayaa hiska joogo waxa weeyaan maaragtay waxba la doorin maayo sidaa awgeed baa ahlu sunnati waljamaaca waxay isku waafaqeen madaxda dulmiga samaynaysa inaan lagu bixin sababtuna waxay tahay axaadiid aada iyo aada u badan baa ku soo aroortay oo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam alkhuruuju cala alxukaam uu inoogu diiday haddii markaa laga soo qaado a'immadu inay munkar iyo xumaan la yimaadaan oo ay dulmi sameeyaan oo la doono in munkarkoodaa la zuuliyo gacanta wax lagaga qabtoo lagu baxo la ateeci waayo la doono sida la yaqaanee caankaa dhibaatadii hore taalle mid ka weyn baa ka imanaysa oo nafiya maalbaleh ayaa ka imanaysa markaasi munkarkii hore meesha joogay mid ka sii weyni aanu u iman ayaa waxa weeye layna faray in aan lagu bixin waaya qaala wuxuu uhi wayarawna ay wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu iqaamata alxaji xajka in la ooga iyo waljihaadi jihaadka iyo waljumaaci jimcayaasha iyo walacyaadi ciidaha maca alumaraa'i madaxda macooda la oogo abraaran kuwa wanaagsan kaanuu ahaada aw fujaaran ama kuwa xunxun ahaadaan wayuxaafiduuna waxay ilaalinayaan cala aljamaacaati jamaacaadka masalada hore sheekhu uu ka warramay waxa weeye madaxdu dadka marka ay ugu yeedho xaj had iyo jeer xajku wuxuu u baahan yahay cid maamushade cid maamushu u baahan yahayoo haddii dadka waxa weeye safar loo gelayana kaxaysa haddii xataa aan safar loo gelayna cid maamusho iyo amiir ka maarmi maayo waktigaasaa la istaagaya waktigaasaa la dhaqaaqaya sidaasaa umuurtii cid dadkii u kala nadaamisa wakadaalika jihaadkuna imaan buu u baahan yahay oo dee ku dhufoo ka dhaqaaqiyo iska jeediyuun iyo qof walowba halkaa doonto waxa weeye kaga bilow waxba ku hagaagi maayaan maslaxadina ku iman mayso mafsadana meesha kaga bixi mayso wuxuu u baahan yahay cid dadkii hogaamisa oo waxa weeyaan markaa saanadooda iyo awooddooda iyo waxoodao dhan isku hagaajisa oo awooddii cadowga ogaata oo taatikadii waxa weeye dagaalka hogaamisa umuur fara badan buu u baahan yahay waljumaci iyo jimcayaashiyo walacyaadi ciidah arrimahaasi madaxda ayay la oogayaan madaxdaasi ama ha noqdaan kuwo abraara ama ha noqdaan xataa kuwo fujaara sababtuna waxay tahay madaxdu hadday wanaagsan tahay iyada dee waaba si wanaagsan oo wanaag oo dhan waa lagu addeecayaa iyo wax kastoo ay farahan oon macsi ahayn hadday madaxdu kuwa xun yihiin ka waran dee haba xumaadee mar haddii khayr uu ku faro kuuhi kaale gaal baynu la jihaadaynaaye ama waxa weeye uu salaad ku tukinaayo jimco iyo jamaacaad iyo ciid ama xaj uu kuugu yeedho ama khayr kale uu kuugu yeedho dee waad ku addeecaysaa wixii sharahe waxa weeye uu samaynayaana isagoo quseeya laakiin wixii khayree dadka uugu yeedho waa lagu addeecaya waxaanay soo gelaysaa watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan masaladani sharax dheer bay leedaho kutubta dambe insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa ee khulaasadeedu waxay tahay nimanka la ydhaa khawaarijta iyo muctasilada iyo raafidada ayaa ahlu sunnaha halkan ku khilaafsan waayo madaxdu mar hadday macsi sameeyaan iyo fisqi waxay leeyihin lama ateecayo shaqana lagu darsan maayo jihaadna lala qaadi maayo iyagaabaa lagu jihaadaya lanana xaji maayo salaadna lagu xidhan maayo raafidaduna iyagu waxabay idhaahdaan ilaa imaamkii macsuumka ah uu soo baxa wax imaamoo jiraaba ma jiro laga bilaabay imaamkay sheegtaan markii uu meesha ka baxay uu waxa weeye tegey ee sirdaabkay sheegayaan uu galay ilaa uu soo baxaayo wax imaamiba ma jiro soo aragti imaamba ma jiray qabaan ee ahlu sunnuhu laakiin madabkoodu waa ka arrinta ku saabsan madaxdu haddii ay toosan tahay waa khayr aada iyo aada u weyn weeye waxaana markaa ka dhalanaya arrimo fara badan oo wanaagsan baa ka dhalanaya ninka madaxdii markuu toosan yahay waay haddii uu qofka madaxda ahay xumaado in alla inta xumaantiisaasi gaalnimo cad aanay noqon ee kufri bawaaxa aanay noqon in lagu baxo oo la idhaahdo waa la iska ridaya la iska tuuraya qasab haadaa laa yajuus ma bannaana waana arrin mafaasid badan leh waana arrin dhibaato badan leh mar haddii uu nin madaxa yahay oo meesha ka taliyo oo ammaanku isugu dubadhacay oo isaga dadku ay madaxweyne u yaqaanaan ama khaliif in lagu baxo oo qoriga ama seefta loo qaata hada laa yajuus mid bannaan ma aha waxaana jira khuruujkaasi marka taariikhda dadka muslimiinta dib loogu noqdo in fara badan buu dhacay laga soo bilaabo qarniyadii hore ilaa wakhtiyo fara badan fara badan fara badan buu dhacay ha yeeshee waxay ahlulcilmigu idhaahdeen meel alla meel guul lagaga soo hooyey lama hayo meel alla meel guul lagaga soo hooyey lama hayo mararka qaar waxaa dhacda inta la yska tuuro in qof wanaagsan meeshii la saaro xoogay marka la yar joogo haddana wax kalunbaa waxa weeye waa lagu dabakaca un isagana waayo dadku marka hore mar hadday maraan dariiq aan sharci ahayn mar hadday maraan waxoodu had iyo jeer baraka ma yeesho inaanay cidi ku liibaanin khuruujkaana sheekh islaam raximah ullahu minhaaju sunnati nabawiya waa ka ku tilmaamaya ka akhriso khuruujkuna noocyo kala duwan buu leeyahay mid afka a buu leeyahay mid waxa weeye adinka a buu leeyahay khuruujka adinkana had iyo jeer waxaa ka horeeya khuruujka afka haddii madaxda had iyo jeer meelaha laga aflagaadeeyo meelaha laga caayo oo dee had iyo jeer lagu guro uun oo aan wanaagooda lasoo hadal qaadine sharkoodun laga sheekeeyo waxaa dhacda inay dadku nacaan oo quluubta dadka waxa weeye cadha ay ka buuxsanto taas markay timaadana ha dhow in gacantii la qaado oo mafaasid iyo fitan ay dhacaan baa sahlanaata iyadoo waxaasoo dhan laga fogaanaayo ayaa waxa weeye alkhuruuju cala alxukaam waa mid aan bannaanayn weeye marka aad akhrisato axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee faraha badan ee cadcad ee bukhaariga iyo muslimka ku taallana arrintaasi cad baad u ogaanaysa sideedabana sharciga ilaahay siduu yahay iyo qofku siduu isagu jeclaysanaya uu doonayaa way kala duwan yihiin soo ma aragtid sharciga ilaahay siduu yahay ee diintan aynu raacaynaa ay tahay iyo sida qofku iska jecel yahay ama caatifadu ay dhigaysaa waa laba waxa weeye kala duwan taana sidaa markaa ha loo ogaado qaala wuxuu uhi wayuxaafiduuna waxay ilaalinayaan ahlu sunnuhu cala aljamaacaati jamaacooyinka ilaalinaya oo salaadaha faralka ah jamaacaad bay ku gudanayaan shanta salaadoodba jamaacaad bay ku gudanayaan waxaa ku soo arooriya fadaaisheedana waynu naqaanaa gaar ahaan salaada subax oo meelaha aadka loogu kala baxay ah ayay aada iyo aada u ilaalinayaan jamaceeda iyo cishaa'igaba markaa qofku haddii jamaacaadka aanu xaadirin ama aanu joogtaynin sunninimadiisa waxbaa ka dhimane dib ha isugu noqdo hayse saxo qaala wuxuu uhi wayadiinuuna waxa ay ka diindhiganayaan oo ilaahay ku caabudayaan binasiixati inay u naseexeeyaan oo ila taliyaan lilummati ummadda waxyaabaha ahlusunnuu kan diindhiganayaan waxaa ka mid a ummadda inay u naseexeeyaan waayo rasuulkeennaa yidhi sala allahu calayhi wasalam addiinu nasiixa addiinu nasiixa diinteennu waa nasiixa weeye nasiixaduna waa hadal ama waa kelmad aada u macno ballaadhan oo khayr oo dhan koobaysa markii la yidhi yay u tahayna waa kii rasuulku laha lilaahi walirasuulihi walikitaabihi walia'immati lmuslimiina wa caammatihim dadka muslimiinta ah oo dhan ayay u tahay diintu nasteexo madaxdooda iyo mijahoodaba sidaa awgeed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabada qaarkood buu baycada kaga qaadayey wanusxi likulli muslim qaala wuxuu uhi wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin macnaa qowlihi sala allahu calayhi wasalama hadalkuu rasuulku yihi macnihiisa ayay aaminsan yihiin almu'minu qofka mu'minka ahi lilmu'mini mu'minka kale wuxuu yahay kalbunyaani sida dhismaha yashuddu uu adkeeya bacduhu barhkiiba bacdan barhka kale washabaka wuxuu isdhex geliyey bayna asaabicihi farihiisa ayuu rasuulku sidaa isu dhex geliyey sala allahu calayhi wasalam marka dadka mu'miniinta ahi sidaasay isu yihiin almarsuus baa ku soo aroortay nuskhadaha qaar kalbunyaani almarsuus almarsuustaasi sida alimaamu alalbaaniyu uu sheegay lafdigaasi laa asla laha xadiidka saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim warinayaan min xadiidi abi muusa alashcari kumay soo aroorin wuxuunbuu ahaa kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda wa qowlihi ay wa macnaa qowlihii bay ictiqaadsan yihiin sala allahu calayhi wasalama rasuulku hadalkiisa uu yidhi macnihiisa mahalulmu'miniina mu'miniinta tusaalahoodu fii tawaadihim kalgacalkooda isjacaylkooda iyo wa taraaxumihim isu naxariisashadooda iyo wa tacaatufihim isu tudhistooda kamahali iljasadi waa sidii hal jidh oo kale idashtakaa markuu xanuunsado minhu jidhka xaggiisa cudwun xubini tadaacaa wuxuu isugu yeedhaa lahu ay liajlihi xubinkaa xanuunay daraaddii saa'iru ljasadi ay baaqiljasadi jidhka inta kale bilxumaa xumad iyo wasahri saamaleyl akhrajahu lbukhaariyu wa muslimu min xadiidi nucmaan bni bashiirin radia allaahu canhuma waaya labadaa xadiid wuxuu rasuulkeennu ku tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam dadka mu'miniinta ahi sida ay tahay mar walba inay isugu tiirsanaadaan isu jeclaadaan isugu naxariistaan isugu tudhaan dhibaatada qaarkood soo gaadhay kuwa kale ay ula dareemaan u taakuleeyaan ee ay waxa weeye waxula qabtaan taasi buu rasuulku ku sheegayaa sidii jidh qudhaanu ku tusaaleey oo waxaynu naqaanaa haddii caawa xubin ka mida jidhku ay ku garaacaysa ama qofka ay xanuunaysa farba ha noqoto eh ama il ha noqoto ama dheg ha noqoto ama ilig hadduu doono gaws ha noqdo gawskaasi caawa hadduu ku garaacayo dee ma seexanaysidoo jidhka intii kalena xanuunka uu la qaybsanaya soo ma dadka muslimiinta ahina masalka iyo tusaalaha qiimaha badan bay leeyihiin waay qaala wuxuu uhi wayamuruuna waxay farayaan ahlu sunnuhu bisabri in la sabro cinda albalaa'i balaaya markay timaado albalaa waa musiibada weeye musiibadu markay timaado in la sabro ayay farayaan naftooda iyo dadka kaleba ilaahayna wuxuu ku sifeeyey dadka wanaagsan inay musiibada ku sabraan walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walhamaraat wabashiri asaabiriin aladiina ida asaabathum musiibatun qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun musiibaduna marna waxay ku dhacdaa qofka duunyadiisa sida awlaaddiisii oo dhimata sida xanuuno lagu sallido sida faqri lagu sallido sida baqa lagu sallido marna waxay qabsataa qofka diintiisay qabsataa sida fitan keenaya qofku inuu diintii ka leexdaa inay yimaadaan oy kacaan wamaa akaraha maxaa ka badan nasalullaha alcaafiya waay marka waxaa la rabaa musiibada duunyana qofku inuu waxa weeye sabro musiibada diineed markay timaadee fitanka iyo macaasida iyo munkaraadka iyo qabaa'ixdu ay badatana iyo shubuhaadka iyo shakiga iyo itixaanku kolku batana inuu sugnaado qofku diintiisa uu xejisto oo waxa weeye aanu maaragtay isrogroga iyo bayrhbayrhka uu iska ilaaliyo oo athabaat cala addiin athabaat cala alxaq uu qofku aada iyo aada ugu dadaalo qaala wuxuu uhi washukri ay wabishukri mahadnaq bay faraan ilaahay loo mahadnaqa cinda arakhaa'i marka ay ladnaantu joogto ee waxa weeyaan markaa barwaaqada iyo amniga iyo caafimaadka iyo arsaaqda waasica la haysto waridaa ay wabiridaa in lagu raalli noqdo ayay faraan bimuri alqadaa'i qadarka kiisa waxa weeye qadhaadh ee dabeecada qofka aan mulaa'im u ahayn arrimahani waa qofka mar walba waajibka la gudboon haddii imtixaan uu ku yimaado qofka sabir baa la gudboon haddii uu ladnaystana shukri iyo mahadnaq baa la gudboon haddii qadar ilaahay uu ku dhacana inuu sabro oo qadarka ilaahay aanu ka cadhoone uu ku raali noqdaa la gudboon xadiidkii suhayb aruumi ee saxiixa suhayb bnu sinaan ee saxiixa muslimka ku yaalayna waa garanaynaa عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له qofka muuminka arrinkiisu yaa buu leeyahy haddii uu ladnaystana wuu mahadnaqayaa khayr buu u noqonayaa hadduu dhiban yahayna wuu sabrayaa oo khayr bay u noqonaysa masalada ku saabsan waridaa bimuri lqadaa marka koowaad wuxuu farqi u dhaxeeyaa alqadaa oo ah ficilka ilaahay jala wacalaa iyo almaqdiy waxa markaa la xukumay ee ilaahay uu qadare ee ficilka ilaahay ka dhashay marka la eego ficilka ilaahay in lagu raali noqdaa waajiba oo dhammaan ficilka ilaahay waa mid wanaagsan laakiin marka la eego maqdiga waxa ka dhashay ficilka ilaahay ee ilaahay uu xukumay tusaale ahaan salaad soomaynaan tukan dee ficilkii ilaahay qudhiisii maaha waa maqdigii ilaahay bay inoo qadaray oo qadarkii ilaahay waa wixii ka dhashay inaynu tukanna soo maaha maqdigaa marka la eego wuxuu u qaybsamayaa dhowr qaybood qaybta koowaad haddii shaygaasi wax diina uu noqdo oo khayr ah oo daaco ah in lagu raali noqdo ayaa waxa weeye waajiba hadduu noqdo maaragtay shay nicmo ah oo ilaahay jalla wacalaa uu kuugu nicmeeyeyna iyadana in lagu raali noqdaa waajiba waayo ku raali noqonshaha nicmadu waxay ka mid tahay mahadnaqa lagu mahadnaqaayo waxaan ilaahay uu kuu qadaray hadduu niqam noqdo iyo dhibaatooyin sida faqri in lagugu sallido iyo gaajo iyo xanuun iyo waxyaabaha la midka ah taana culimmadu siday u badan yihiin qofku inuu maaragtay ku raali noqdaa waa mid maaragtay mustaxab ahoo fiican waaya haddii uu noqdo ka waran waxaan maqdiga ah ee qadarka ilaahay ka dhashay shay macsi ah hadduu noqdo ka waran in lagu raali noqdaa maba banaano macsida bale macsida haddii lagu raali noqdo macsi bay noqonaysa alridaa bilmacsiyati macsiyatun waridaa bilkufri kufrun sida qaacidadu ay tahay marka tafsiilka noocaasaa ku jira ibnulqayim nuuniyada waa ka ku yidhaahda walidaaka nardaa bilqadaai wanaskhat almaqdiya wanaskhat almaqdiya xiina yakuunu bilcisyaani waaya marka masalada caynkaasi ah ayuu meesha inoogu sheegay qaala wuxuu uhi wayadcuuna waxay dadka ugu yeedhayaan ahlu sunnuhu ilaa makaarimi lakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan iyo wa maxaasini lacmaali acmaasha teeda fiican wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin macnaa qowlihi sala allahu calayhi wasalam hadalkuu rasuulku uhi macnihiisa akmalu lmu'miniina mu'miniinta waxaa ugu dhammaystiran iimaanan xagga iimaanka axsanuhum kuwa ugu wanaagsan khuluqan xagga akhlaaqda waa masale aada iyo aada u muhiima makaarimulakhlaaq buu ku soo qaaday halkan sheekh islaam raximahullah ahlu sunnuhu inay dadka ugu yeedhayaan waayo rasuulkeennuba sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdaa wanaagsan buu dhammaystiraayey oo wuxuu lahaa innamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa lay soo saaray uun si aan u dhammaystira waxa weeye akhlaaqda wanaagsan xadiidkanina wuxuu sheegayaa saxiixa ahee sheekhu uu keenay abu daawuud iyo tirmidi iyo axmed iyo ay wariyeen min xadiidi abi hurayra dadka mu'miniinta ah waxaa iimaankoodu ugu dhammaystiran yahay kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan marka mar kasta oo qofka iimaankiisu uu dhammaystirmo oo uu sare u kaco akhlaaqdiisina way wanaagsanaanaysa sidaa awgeed baa caqaa'idka aynu soo maray iyo ictiqaadaadkaas iyo usuushaa sifaadka ilaahay ku saabsan qadarka ku saabsan ee umuurta aakhire ku saabsan ee waxa weeyaan markaa saxaabada rasuulka ku saabsan ictiqaadaadka noocaasi marka uu qofku bartee uu aamino waa inay u kordhiyaan akhlaaq wanaag iyo dhaqan wanaag waa inay qofka u kordhiyaan haddii qofku isarka isagoo waxa weeye usuusha noocaasa aaminsan laakiin akhlaaq xumo badan ku sugan ama ku sifaysanna ha ogaado waxbaa ka qaldan waa inuu waxa weeye dib isugu noqdo oo uu isa saxo weeye waxaa la yaab le ahlu sunnuhu kutubta ictiqaadkaad arkaysaa iyagoo suluugii iyo akhlaaqiyaadkii kaga hadlaya waayo caqiidadan ahlu sunnaha ee kitaabka iyo sunnada waafaqsan ee saxda ah ayaa akhlaaq wanaaggii keenaysa soo ma aragti waa aragtaan sheekh islaam halkan uu kaga hadlaya ahlucilmi kalena kutubtooda ictiqaadka iyaguna way kaga hadleen qaala wuxuu yihi wayandubuuna waxay dadka ugu yeedhayaan wayandubuuna ay wanyadcuun ilaa an tasila inaad xidhiidhiso man qaacaka qofka ku jara qofkii ku jara inaad xidhiidhiso oo wa tuciya aada wax siiso man xaramaka ka isagu kuu diida oo wa tacafwa aada iska cafida canman dalamka ka ku dulmiya soo ma aragtid oonad odhan waan la ficiltamaya kii ku jaray xidhiidhi adigu kii wax kuu diiday ee waxba ku siin waayo wax si adigu marka aad ilaahay kuu dhiibo kii ku dulmiyey ee kaa gardaraa iska cafi ilaahay baa yidhi jalla wacalaa qur-aanka kariimka ah walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim qof baa ku aflagaadeeye ama ku dulmiye ama kugu gardarooday ama waxbuu kuu diidey oo aad ka raysay oo adigu xumaantuu kuula yimid didkeedoo wanaaga ayaad ula timi ama aad ku abaalmarisay waxay iska dhacaysa isaga qudhiisu inuu isku qajilo oo isla yaabo oo idhaahdo wallaahi meel baad ka dhacdee waagii waad qaldanaydo isaga waxa weeye ka hagaagsan oo taasi ay raadku yeelato qaala wuxuu uhi wayamuruuna waxay farayaan dadka bibiri lwaalidayni labada waalid in loo samafalo labada waalid in loo samafalo wa silati alarxaami iyo qaraabada in la xidhiidhiyo wa xusni ljiwaari iyo jaarka in la wanaajiyo waalixsaani ila alyataamaa iyo agoommaha in loo samafalo waalmasaakiini iyo masaakiinta wabni sabiili iyo dadka musaafiriinta ah waarifqi iyo in loo todho bilmamluuki cidda waxa weeye la hantisan yahay ee addoommaha iyo bahaa'imtiiyo wixii la mida arrimahanna waa arrimihii suuratu nisaa ilaahay uu ku sheegay macnii aayad uu ku jamciyey aayaddii aayatu lxuquuqi alcashara la odhan jiray ee ilaahay xaqiisa uu ka bilaabay ka waalidka ku xigsiiyey xuquuqdan kalena uu sheegay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya bilwaalidayni ixsaana bidi lqurba walyataama wlmasaakiini wljaari di lqurba wljaari ljunubi wasaaxibi biljanbi wabni sabiili wamalkat imaanukum waay waa xuquuqdii ilaahay jala wacala aayadda uu ku sheegay marka laga yimaado xaqa ilaahay iyo xaqa rasuulka sala allahu calayhi wasalama waalidkii xaqoodii baa ku xiga bir iyo samafal bay u baahan yihiin bir iyo samafal ayay u baahan yihiin qaraabadiina xidhiidhin bay u baahan tahay marka waalidka in loo samafalaa waa waajib weeye wax kasta oo samafal noqonayaana loogu samafalaya saasoo kale qaraabadii in la xidhiidhiyaana waajib weeye wax kastoo xidhiidhi noqonayaana lagu xidhiidhinaya haddii waalidka loo samafali waayo waxaa la ydhaha cuquuqulwaalideyn baa la ydhaahdaa haddii markaa qaraabada loo la xidhiidhin waayana qatiicatu raxim baa la ydhaahdaa rasuulkeennuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulu ljannata qaatic ay qaaicu raxim qof qaraabadiisa gooyey jannada ma galo wakadalika samafalka waalidkuna de inta nas ku soo arooray waa mid aynu garanayno macluuma jaarkii isagana waa in la wanaajiyo sida uu kugu kala dhow yahay baanu u kala xaq leeyahay agoomihii oo dadka aabbahood waaye iyagoon qaangaadhine waa in iyagana loo samafalo xataa wuxuu rasuulkeennu ka soo gaadhsiiyey sala allahu caleyh wasalam madaxa in loo salaaxay balka waran madaxa sida in loogu salaaxaa waa waxyaabaha wanaagsan bay ka mid tahay waayo naxariis iyo tudhaalay muujinaysa masaakiintii sidaasoo kale ibni sabiil waa qofkii musaafirka ahaa warifqi bilmamluuk mamluugaasina waa dadkii addoommaha ahaa waxaa kaloo soo gelaya ahlucilmigu leeyihiin bahaa'imtii iyo wixii qofka gacantiisa ku jira isagu uu maamulayay qaala wuxuu uhi wayanhawna waxay reebayaan ahlu sunnuhu cani ilfakhri faanka afka qofku inuu ka faantamo oo uu isfaaniyo had iyo jeer maaragtay is ammaano walkhuyalaa iyo isjejabinta marka alfakrina qowlkii bay noqonaysaa qofku inuu afkii ka faano caalimkiibaana kii caqliga badnaabaana kii sidanaana kii maalqabeenka ahabaana kii deeqsiga ahabaana geesigiibaana khuyalaana wuxuu noqonayaa markaa ficilkiio qofku inuu ficil ahaan isu kibriyo isjejabiyo oo uu sanka taago oo waxa weeyaan markaa haddii allaba kuu rumeeyo ficilo kibir muujinayo uu la yimaado way reebayaan walbaqyi xadgudubkana way reebayaan waayo arrimaha waxay u reebeen ilaahay baan jeclayn nusuustaana diiday walistiaalati ay wa can ilistiaalati iska sarraysiinta ayay maaragtay reebayaan cala alkhalqi khalqiga layska sarraysiiyo bixaqin xaq layskaga sarraysiiyo aw biqayri xaqin ama xaqdarre layskaga sarraysiiyo haddii xaqdarre layskaga sarraysiinaayo arrintu way cadda xataa haddii dhab ahaan qofkan aad uga sarrayso inaad niyad jabiso ood u faantaa haadaa waxa weeye laa yasix sax maaha arrinta noocaas qof waxaad aragtaa aan isagu waxba aqoon adna waxbaa taqaanaa tusaale ahaan dee inaad tidhahdo adigu midh garan mayse jaahiliyo hanala hadli ya anoo caalima ama maanoo mutacalimo wax garanayaad adigu ila hadlaysaa ama eed ila fadhidaa haadaa laa yajuus mid saxa maaha haddii lagaa ay tahayba inaad wax dheer tahay waxu faa'iideeyo si wanaagsan ula hadalo tawaaducii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waynu garanaynaa marka calaa kulli xaal jumladdaa waxaa laga qaadanayaa tawaaduca waxaa loo yaqaanaa inuu muhiim yahay sida rasuulkeennu sal allahu alayh wasalam uu sheegay in loo waaxyooday tawaaduca iyo isdhuldhigga iyo qofku kibirkiiyo isasarraysiinta inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo qaala wuxuu uhi wayamuruuna waxay farayaan dadka bimacaali lakhlaaqi akhlaaqda teeda sare ayay dadka farayaan waay wayanhawna waxay reebayaan can safsaafiha teeda hoosena waxa weeye way reebayaan akhlaaqibatay ka sarraysay farayaan midabatay ka hoosaysana hee way reebayaan marka safsaafihaana waa aradiu asafsaaf waa aradiu min kulli shay walamru lxaqiiq waa waxa liita ee shay walba kiisa liita ayaa la ydhaahdaa qaala wuxuu uhi wa kullu maa yaquuluunahu wax kastoy leeyihiin ahlu sunnuhu oo yafcaluunahu ay samaynayaan oo min haadaa ka mida kaa aynu soo sheegnay wahayrihi hayrki fainamaa hum in kaleba maaha iyagu fiihi dhexdiisa mutabicuuna waxay ku raacayaanu lilkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada oo waxay iyagu maaragtay iska samaysanayaan maaha kitaabka iyo sunnada ay ku raacayaan waayo waa ahlu itibaac wa ariiqatuhum ariiqadooduna hiya diinulislaami diinta islaamka weeye alladii diinkaas oo bacaa allaahu bihi muxamadan sala allahu aleyh wasalam ilaahay uu nebi muxamed la soo diray ariiqada ahlu sunnuhu waa diinta ilaahay nebi maxamed la soo diray oo dhan weeye marka madhabkoodu wuxuu ku sifaysan yahay ashumuul ha macnii diintii oo dhan buu koobaya ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa islaamnimada dhammaanteed wadagala qofku waa inuu markaa wax kasta oo sugan ku dadaalo inuu ku camalfalo oo sidii suuragal ay u tahay ugu camalfalo qof muslima xanuunsanayaa laguui waa inaad soo eegto diintii ka mid tahay ma fahamte mid baa maaragtay maskiin oo waxba haysan oo loo baahaynaya oo inaad saacido diintay ka mid tahay salaadihii inaad ilaalisaa diintay ka mid tahay cilmiga inaad dalabtaa diintay ka mid tahay dacwadda iyo khayrka inaad faafisaa diintay ka mid tahay jihaadkii marka awood loo haya inaad ka qayb qaadataa diinta ayuu waxa weeye ka mid yahay jihaadkii saxiixa ahaa ee xaqa ahaa waayahay khayrka dadka inaad u sheegtood xumaanta u diiddaa diintay ka mid tahay calaa kulli xaal waxa weeye sharcigeennu dee wuu ballaadhan yahay sida awgeed baa waxay ahlulcilmigu ka digaanoo qalab ah qofku inuu idhaahdo baab diinta ka mida intuu qabsado idhaa aniga kaasaa la igu ogyihi bas kuwii kala maye dad kalaa qaabilsanoo ku mashquulsane aniga kaa halay daayo oo halay jaro ta noocaas waxa weeye halad bay noqonaysa ahlu sunnuuna waa ahlu tacabudin mutlaq qofku waa inuu noqdo hee tacabudkiisu waa inuu mulaq noqdo diinta baaba la baabkii u suuro gale waxa weeye ku dadaali karaba uu ku dadaalo laakiin inuu yidhaahdo waxa weeye anigu baabkaa gaarkaa baan ilaahay ku caabudaya ee dacwadda ah ama baabkaa kale ah ama baabkaa kale ah haadaa laysa bisaxiix sax ma aha qaala almu'alifu calayhi raxmat ullah laakiin ha yeeshee lamaa ahbara nabiyu nebigu markuu ka warramay sala allahu calayhi wasalam anna ummatahu ummadiisu sataftariqu inay u kala bixi doonto calaa alaain wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan qaybood oo kulluhaa dhammaanteedba fi naari naarta ay gelaysa ilaa waaxidatan firqo keliya mooyaane wa hiya taasi aljamaacatu jamaacada weeyaane wa fii xadiiin canhu xadiid rasuulka laga wariyeyna waxaa ku sugnaa annahu qaala inuu yidhi hum iyagu kuwaa badbaadaya man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabi aniga iyo asxaabtaydu diinta aannu haysanno oo kale waa cidda haysatee ku dul sugan xadiid kalena sidaa inuu yidhi baa laga wariye markii sidaa rasuulku uu ka warramay arrintaa uu sii sheegay khabarkiisuna uu dee xaq yahay saara waxay noqdeen almutamasikuuna kuwa haysta bilislaami almaxdi islaamka badhaxa tiran ee alkhaalisi ka saafiga ah cani shawbi badhaxa ka saafiga ah kuwa haystaa waxay noqdeen hum iyaguba ahlusunnati waljamaacati bay marka ummaddu way kala tegaysaa oo taasi dee rasuulkeennaa sheegay sala allahu alay wasalam khabarkiisuna waa dhab waay xadiidka macnihiisuna ma aha ummaddan in badan oo ka mida inaanay badbaadayn ummaddan inay in badani badbaadayso xadiid kale rasuulkeenu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam marka ummaddan qaybsamaysaana ummatu dacwaha maaha waa ummatulijaaba weeye oo dadkii islaamnimada qiraya shahati ayaa qaybaha noqonaya ma fahanti axaadiidta iftiraaqulummana waa xadiid sugan oo ahlulcilmigu ay qabuul kula kulmeen qabuul bay ahlulcilmigu kula kulmeen takhriijkiisana meelo kale ayaa waxa weeyaan markaa uu caan ku yahay oo ahlulcilmigu ay kaga hadleen haddii la kala baxo ciddii xaqa ku taagnayd inaad doonto ayaa qofka waajib ku ah si uu dee u badbaado laakiin waxaa qalad ah cibaarada dadku maanta in badan ay ku celcelisa idhaahdaan waa la kala baxaye dadkaa kala duwan ee arkaysaan cid waliba waxna way ku qaldantahy waxna way ku saxan tahaye qof waliba wuxuu ku qaldan yahayna iska ilaali wuxuu ku saxan yahayna ka qaado cibaarada noocaasa rasuulkeennu inama odhan sala allahu calayhi wasalam wuxuu si cad u sheegay inay jiraan dad iyagu xaqii ku suganoo marnaba aan ka suulahayn ilaa saacaddu ay soo dhowaanayso kuwaasi way jiraan waxaa dhici karta meelaha qaar inaanay joogin laakiin meelaha qaar ay joogaan baa iska dhici karaysa markaa qofku xaqa ha barto xaqa markuu barto dhabta ah ee waxyaabaha laysku hayo sida xaqa uu ogaan doonaa markaad xaqa barata ehelkiisana waad baran doontaa soo ma aragti xaqii haddaanad garanahayn inaad ehelkiisa garata way kugu adkaanaysa laakiin xaqa markaad barato ehelkiisana waxa weeye waad garan doontaa ta noocaasna taa weye jumladaa waxaynu ka faa'iidaysanaa masale aad iyo aad u muhiim oo ah haddii lagu weydiiyo man hum ahlu sunna fama aljawaab ya ikhwaan aye ahlu sunnati hum lmutamasikuuna bilislaami almaxdi alkhaalisi can ishawb soo ma aragti islaamkii maxdiga ahaa ee badhaxa tiraa ee nebi maxamed lagu soo dejiyey dadka haysta weeye ahlu sunnuhu laakiin kuwa bidaca la yimid xagga qadarka ku saabsan ama xagga sifaadka ku saabsan ama xagga umuur badan oo kale ku saabsan kuwaasi waxa weeye ahlu sunnihii maaha waayo islaamkii khaaliska ama haystaane bidac ictiqaadiya iyo bidac camaliya iyo waxyaabaayahee ugu yaraan kusoo dareen waaya jamaacadaa xadiidka rasuulkuu ku sheegay wahiya aljamaaca uu yidhina waa aladiina ijtamacuu calaa xaq waa kuwa xaqa isugu yimi weeye waxaanaan halkaa idinku baraarujinaya kitaabka waa iska dhammaado wax yar baa inoo hadhay aljamaaca laba macnay ugu soo aroortay nusuusta iyadoo looga jeedo bimacna alxaq aljamaaca nusuusta waxay ugu soo aroortay iyadoo looga jeedo xaqa cidda ku taagan hadduu doono qofba ha noqdo ama ha ka badnaado ama ha ka yaraado soo ma aragti waxaa kale oo markaa ay ugu soo aroorta aljamaaca xadiidta rasuulka oo weliba inta badan ay ugu soo aroortay dad kale qof madaxweyneaho ay ka amar qaataanee dabeetana taladiisa dhegaysanaya isku duuban soo ma aragti ee taladoodu meel ka godho iyagana jamaaco in badan nusuustu way ku sheegtay tusaale ahaan imaka waddan baynu degannahay nin baa inoo madaxweyne ah laba madaxweyne ma lihino midun baynu leenahay soo maaha ninkaasaa laga amar qaataa la leeyahy madaxweynihii muxuu yidhi ama muxuu go-aamiyey waa la isku duuban yahay dowlado kala duwan iyo talooyin kala duwan waddanka kama jiraan nina wuu talinaya dadka inta kalena waxa wey way adeecayaan soo ma aragtid isku duubnaanta noocaasee dadkii ay isku duuban yihiinee taladoodu meel ka go'ayse cid keliya ay u talinaysana jamaaco waa loo yaqaanaa ma fahanteen macno kale oo ereyga aljamaaca u nusuusta ugu soo arooray lasoo heli maayo balkeena waa kaas macaanida kale ay sheegeenna labadoosu may noqonaysa macnaha suldaaniga ah iyo waxa weeyaan markaa macnaha bimacnaa iltisaamulxaq ah walijtimaacu calayhi arrinta maanta jamaacaad waxaa jira waxa la dhaha aljamaacaat alislaamiya oo ah in dadka muslimiinta ahi niman wadaaddaa u badani kooxa ay ka dhex sameeyaan oo la dhaha kooxdanna wadaad hebel baa aasaasay waxaa la dhaha koox hiblaayo jamaaca hiblaayo tan kalena sheekh hebel baa aasaasay waxaa la dhaha iyadana koox hiblaayo tan kalena sheekh hebel baa aasaaso waxaa la dhaha koox hiblaayo waxaa lagu magacaabay ereyga aljamaacaat alislaamiya soo ma wax daliila taas ma nusuusta kumay soo aroori jamaaco oo sidaa loo isticmaalayaa naska laguma hayo ma fahanti waa wax xaadita sidaa awgeed sharcigu jamaacaad ma yaqaan haddaad si kasta u wado ood u wado wado sida ahlucilmiga dee ahlu istiqraaga ay tilmaameen ila innagu wax badanba garan maynee waxa weeye nas sheegaya aljamaacaat lama hayo jamaaco keligun bay nusuustu sheegtaa soo ma jamaacadan ama waxaa looga jeedaa ciddii xaqa haysatee ku taagan ama waxaa looga jeedaa dadka waxa weeye cid maamusho oo keliya ka amar qaadanaya isku duuban ee aan qayb qaybsamaynen dagaalamahayne waxa weeye taladoodu midda tahay ayaa looga jeeda ma fahamte qaala wuxuu uhi wa fiihim ahlu sunnaha waxaa ku jira asidiiquuna sidiiqiintii baa ku jira dadkii darajadaa darajatu sidiiqiya gaadhay abuubakar baa ugu horreeyey washuhadaau shuhadadii baa ku jira culimmada iyo dadka dagaalka gaalada ku dhintayba waa lagu fasiray ismana diidayso waalixuuna saalixiintiibaa ku jira ahlu sunnaha oo ka mid a wa minhum waxaa kaloo ka mid a aclaamulhuda calaamadii hanuunka yani ahlulcilmigii waxa weeye hanuunka dadka tusaayey ee dadku waxa weeyaan ay ku dayanayeen wa masaabiixu dujaa iyo laydharhkii gudcurka gudcurka iyo madowga ee ahlulcilmigii dadka khayrka iyo wanaagga u iftiiminayey ululmanaaqibi lma'huurati ahaa kuwii u saaxiibka ahaa manaaqibta la soo raray alma'huurati la soo raray manaaqibtuna waa jamcu manqaba oo waa derajada iyo qofku arinka uu sharaf ku yeelanayo iyo qiimo ee uu ku saraynayo waalfadaa'ili ahaa waxa weeye fadaaisha kuwa u saaxiibka ah almadkuurati la sheegay marka culimadii iyo ahlulcilmigii iyo dadkii tiilatu alquruun soo jiray diintan maaragtay u gargaaray ee wanaagsanaa ayaa ka mid ah ahlu sunnaha wa fiihim waxaa ahlu sunnaha ku jira alabdaalu abdaal baa ku jira dadka isbedela ee isku bedela waxa weeyaan cusboonaysiinta diinta iyo boodhka jafista iyo faafinta khayrka wa fiihim waxaa kaloo ku jira aimatu diin culimadii diinta aladiina kuwaasoo ajmaca almuslimuuna muslimiintu ay isku waafaqeen calaa hidaayatihim hanuunkooda iyo wa diraayatihim cilmigooda ay isku waafaqeen waa tahay waxaa ka mid a saxaabadii rasuulka ugu horeeya taabiciintii baa ku xiga atbaacu taabiciin culimmadii sunnada rasuulka ururiyey sida bukhaari iyo muslim iyo waxa weeyaan marka ahlucilmigii madaahibularbaca imaamu shaafici axmed abu xaniifa imaamu maalik soo wad ilaa sheekh islaam soo mari calayhi raxmat ullah ahlulcilmiga waaweyn buu ka mid ahaa ilaahay wakti wakhtiyada ka mida diintiisa ugu gargaaray dadkii ka dambeeyeyna ay ka faa'idaysteen ahlulcilmigu markaa ilaa yowmina haadaa sidaasaa ahlucilmigii ahlusunna ay isu daba joogeen oo ay isu bedelayeen oo markay cidi dhimataba waxa weeyaan markaa cid kale ilaahay jalla wacalaa ummadda u soo saaraay waxaana rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ah من حديث أبي هريرة يبعث الله لكل لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها بقول كي سنة إلهي وحي ومدى نصو صاريا عيد أرنك الدين تيدا أجديد سه وبدع الله دقالنتا وخرافات كلا يشركيات كلا دقالنتا وصنة الرسول كفافسة ووحي سنة الرسول كقرصومة يشرعك التبدأ وصو صارتو ضدك برتو فافسة يا إلهي وصو صاريا waxaa dhici karta hal mujadid inuu soo baxo qarnigiiba waxaa kaloo dhici karta mujadid wax ka badan inay soo baxaan oo dhowr mujadid ay soo baxaan ereyga haddaba alabdaal waa jamcu badel weeye ama jamcu bidlin waxaana jira marka la eego xagga musalaxa alabdaal axaadiid sheegaysaa way jirtaa laakiin wax ka asaxay ma jiro wax allo wax ka asaxay ma jiro ayeeshee salafkii barhkood baa isticmaalay sida sheekh islaam uu sheegayo marka ay salafku isticmaaleenna macaani dhowra ayay ku fasireen wuxuu uhi wladiina takalamuu bismi اlbadli fasaruuhu bimacaanin minha anahum abdaalu اlanbiya wa minha anahu kulamaa maata minhum rajulu abdala allahu tacaala makaanahu rajula wa minha anahum abdalu sayi'aati min akhlaaqihim wa acmaalihim wa caqaa'idihim bixasanaat wuxuu ihi sheekh islaam raxmat ullaahi calayhi ahlulcilmiga isticmaale alabdaal macaali bay maaragtay ku fasireen dhowr ah waxaa lagu fasiray inay yihiin alabdaal culimmada ambiyadii bedelay ee dacwaddii iyo khayrkii ambiyadu ay faafinayeen halkii kasii wada sii faafinaya waxaa kaloo lagu fasiray waa ahlulcilmiga isbedelaya iyagu ee midba ka kale uu bedelaya marka midkooduu dhintay meesha uu ka baxo mid kale oo faafintii dacwadda iyo cilmiga iyo khayrku uu dhalanaya halkii uu kasii bilaabayo waxaa kaloo lagu fasiray maya waa kuwa waxyaabaha xunxun ee akhlaaqdooda iyo acmaashooda iyo caqiidooyinkooda ku saabsan sayi'aat iyo wanaag waxa weeye u bedelaya calaa kulli xaal waa culimmada isu weydaaranaya cusboonaysiinta diinta iyo faafinteeda iyo boodhka jafisteeda sidaa aynu u sifaynay waaya qaala wuxuu uhi wahum iyagu ahlu sunnuhu aaa'ifatu lmansuuratu kooxda loo gargaarayo weeye aladiina kuwaasoo qaala uu ka yidhi fiihim arrinkooda annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam laa tasaalu ka suuli maysa aa'ifatun koox min ummatii ummadayda ka mida cala alxaqi xaqa inay ku sugan tahay mansuuratan xaala ay tahay mid loo hiilinayo waa loo hiilinaya adduun iyo aakhiraba innaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wayowma yaquumu lashhaad waa mansuuriin weeye waa kuwo loo hiilinayo laa yaduruhum dhibi maayo man khaalafahum cidda khilaafta ee la collaytanta ee dagaal ku qaada ee arrinkooda ka soo horjeeda iyo walaa man khadalahum cidda hoojisee u gargaari weydo midnaba macni waxa weeye dhibi maayo marka dadku waa saddexdaa daa'ifa muxiqa daa'ifo xaqii ku taagan oo difaacaysa baadilkiina la dagaalamaysa iyo daa'ifo mukhaalifo ah oo ka soo horjeeda oo baatil iyadu wadata xaqanna maaragtay weerarsan iyo dadka ahlulxaqa ah iyo daa'ifa mukhadila kuwa iyagu waxa weeye kuwa xaqa wada garanaya laakiin aan gacan siinahayn oon u hiilinahayn oon garab joogsanahayn oo maaragtay iska aamusan odhanaya waa kuwa iska xiiqsane way xiiqsan yihiinoo baleega hadda oo iska meelaha iska jooga oo aan waxba ku tarahayn soo ma aragtid waa daa'ifa mukhadila weeye marka iska jir inaad aragto cid xaqii wadood og tahay inay xaqii tahay inaad waxa weeye garab siin weydo af iyo adintoona ood iska aamustood tidhaahdo balada isu daaya ama aad tidhaahda uga dhac ta noocaas waxa weeye aad iyo aad halaysaga jiro xataa taquuma saacatu ilaa saacaddu ay ka dhacayso sidaasay mansuuriin u ahaanayaan horaynu usoo marray oo xataa taquuma saaca sida raajixa waxaa looga jeedaa ilaa saacaddu ay aada u soo dhowaanayso markay saacaddu aada u soo dhowaataa dadka wanaagsani ay dhimanayaanoo dad xunbaa isu hadhaayo kuwaasaa saacaddu waxa weeye ay u kacaysa marka calaa kulli xaal ikhwaani adaa'ifa almansuura maanta way joogaan shaki ma laha waxaanay ka mid tahay arrimahaasi bushaarooyinka rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa uu siiyey waa bushaaro oo xaqi ummaddan inaanu ka dhex suulahayne mar kasta ay jirayaan dad sidaa u haystaa ayuu rasuulkeennu inoogu bushaareeyey sala allahu calayhi wasalam marka waxa weeye xaqii ha la barto ehelkiisana ha la barto oo ha lala mac noqdo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin qaala shaykhu lislaam raxmat ullaahi calayh nasalu llaha ilaahay waxaynu weydiisanaynaa an yajcalanaa inuu inaga yeelo minhum kuwa ilaahw kuwaa nagu dar allaahuma aamiin wa anlaa yusiiqa quluubanaa iyo quluubteenna inaanu duwin bacda id hadaanaa intuu ina hanuuniye dabadeed allaahuma aamiin wa an yahaba lanaa iyo inuu ina siiyo min ladunhu agtiisa inaga siiyo raxmatan raxmad inahu huwa alwahaab waa allaha waxbixinta badane deeqda badane inuu maaragtay inoo naxariisto wallaahu aclam وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا درسك هالكاس ayuu ku dhan yahay ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu watacaala wixii waxa weeye saxa ee aynu sheegnay inuu ikhlaaska ina waafajiyo inagana abaalmariyo ilaahay baynu subxaanahu watacaala weydiisanaynaa ilaahay baynu weydiisanaynaa wixii aynu ku halmaannay ama ku qaldannay ama ku gafnay ee dembiyana ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu inaga dhaafo ilaahay baynu weydiisanaynaa waa cilmi ilaahay inaynu ugu dhowaanna aynu u akhrinaynaa inu u baranaynaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa qalbigeenna inuu ku sugo mid ilaahay inoo dhoweynayo ka yeelo mid aakhirihi adduunyadaba aynu ku badbaadno inaynu ilaahay jalla wacalaa inooga yeelo ayaynu waxa weeyaan maaragta ilaahay weydiisanaynaa insha allahu tacaala berri oo jimcaah iyo weyga dambe fasax baynu ahaanaynaa ee kitaabkii aynu ku xigsiinayna wixii intaa ka dambeeya aynu soo kala warqaadan doonaa baaraka allaahu fiikum سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته